walaal macaanay warta maxay tahan waxaa loogu kor loogu qaadi karaa maxay tahan dhalinyarada inay iyaga horta iskaashadaan maxay tahay marka hore waayo wadankeena waxa waa wadan qaniya dhul qaniya waan ku naalaa maasha allah maxay haytaan inay ka maarano macnaha dalalkashe waxaan kasoo dhowrsanayno ay iyagu kor isku qaadaan maxay haytaa iyagu iskaashadaan iskaashato samaystaan markaana ay dawladooda marka ay gacan qabato marka waxaa jira wasaarad wasaarad qaabilsan wasaaradaas wasaarada beeraha marka wasaaraduna ay gacan qabato ay siiso maxay haytaan qalabkii ay dhalinyarada wax la soo baxdo markaana ay dhalinyaradii ay qulqulaysan ay tahriibta ku socotay ama falalka lidka ammaanku ku biirayay ay macnaha kaga fursan karaan marka ay fursad u noqon karto maxay haytaan shaqo wadanku waa qani maxay haytaanay waa wadan qaniya wax soo saarkiisu aada u fiican yahay marka waxaan wadankii haysan baan dhihin karaa aniga dhalinyaro ama dad macnaha wax kasoo saaranaya marka in la helo waaye dhalinyaro u diyaara inay wadankii maxaytaane ay kala soo baxaan walaale waa maxamed cabdiweli maxamed oo ku magac dheer elephant kaana soo wacaya xaafadda madaxtooyada iyo wax soo saarka dhanka beeraha oo kale wax badan baa laga qaban karaa haddii la helo dad yacni maxaa la yidhaha ama nimanka la yidhaahdo businessmanka ama ganacsatada oo kaleba haddii ay waxyaabahan ay karaatiinta gelinayaan hadday dalka geliyaan maxaa la yidhahdaa oy dhalinyarada shaqa abuur u sameeyaan oo yacni maxaa la yidhahdaa beerahaas waxa kasoo baxaya warshado yar yar oo loo helo waxaan umalaynaya de wax badan baa kasoo baxaya ma garatay marka waxay la tahay de aad buuna dalkeenu ugu baahan yahay yani in la sameeyo beero iyo maxaa la yidhahdaa wax soo saar dhanka beeraha ah de waad aragtay hadda yaanyada iyo waxyaabaha laga keeno maxaa la yidhahdaa koonfurta oo kale dee aad bay qaali u yihiin ama waxaaba laga yaabaa mooska iyo waxyaabaha xagga laga keeno oo kale inayba inta dhexda ay kusoo jiraan ay baaba-aan ma garan marka haddii la helo wax ka sokeeyo oo deegaanka kasoo baxo inkastoo hadda dee dhanka qaraha iyo waxyaabahan yeerarka cagaarka wadankeena yacni deegaankeena puntland laga helo haddana aad baa loogu baahan yahay in meesha ay bariis iyo baastadan dadka ku wareerinayaan ganacsatadu ay ka keenayaan maxaa la yidhahdaay ama waxyaaba dhacay iyo waxyaabahaas xaggaas inay kasoo jeesadaan oo dhanka beeraha iyo galeydii iyo masagadii iyo digirtii iyo maxaa la yidhahda ay dalka ku beeraan dhalinyaro fara badan ay shaqo abuur u sameeyaan oo de wadanka iska fafadhiyo camal la-aana ma garata marka dee dawladdii waxaa laga yaaba inaysan dhaqaalo fara badan u haynin laakiinse dadka dee jeebka uu wen yahay xoogaa maxaa la yidhahda waa waxaa lagu tuumaa nimanka ganacsatada ah marka beriiska iyo baastada kasoo jeedsada oo dadka dhalinyarada shaqo u abuur oo beeraha iyo maxaa la yidhahda xagga u jeestaan dhihi lahaa oo dhalinyarada si ay shaqa abuur uga helaan derbiyada iska fadhiya jaamacadaha iyo kasoo baxay maxaa la yidhahda ama kuwa dibadda ama kuwa dalkaaba kasoo baxay magacayga walaal waxa weeye cabdijaliil waxaan kaasoo wacayaa magaalada boosaaso xaafadda macruuf khaasa okay haddaan u gudagalo barnaamijkan barnaamijkan waxa weeye barnaamij aad loogu baahan yahay dhalinyarada soomaaliyeed ee wadanka shaqa la-aanta ay ku hayso qaybtood badda ku baaba-ayso inta saddex shaqa doonta wadamo kale u raadsada marka aad iyo aad bay muhiim u tahay inay dawladda ama maamulku uu xilka iska saaro aad iyo aad ay ugu dadaalaan iyo ganacsataduba walaalow magacaygu waa xasan xalane macalin cabdullaahi waxaan joogaa magaalada boosaaso khaasatan xaafadda laasawada runtii maanta waxa weye waxaan dareemaynaa wadankeena soomaaliya inuu yahay wadan hodan oo dakhliya oo wax soo saar laisla xagarsi maaha laakiin waxaa moodaa marka laga hadlayo xagga beeraleyda dhalinyarta soomaaliyeed inay kaalintooda ay ka gaabiyeen siba waxaa moodaa aan ku dhaleecaynaynaa boqolkiiyo sagaashan iyo sagaal dawladda arrintaa ku shuqulle maxaa yeelay wasaaradaha jira ku tacaluqa dabcan hadda aniga waxaan joognaa boosaaso boosaaso waxay leedahay beero nawaaxiga magaalada wada jooga marka dabcan aad damcdo inaad tagto ama aad soo kormeerayso waxaa arkaysaa dad ajaaniba oo etoobiyaan iyo xabashi u badan oo ka shaqaysanaya dabcan kaga muuqan maayaan wax dhalinyaro soomaaliyeed oo ka shaqaysanaya ma garan walaale qofku haddii yacni dabcan uu jaamacad uu kasoo baxo khasab ma aha in waxa weye wixii wuxuu u baahan qofkii in la garab qabto wuxuu doonayaa in la maalgeliyo wuxuu doonayaa dabcan dee ardaygii haddii uu jaamacad kasoo baxo maanta wuxuu rabaa shaqadii ma garanaysaa in lagu qalabgeliyo lagu abgeliyo lagu agab yani waxa weye uu helo ama garab uu ka helo xagga dawladda marka loo fiiriyo laakiin dawladdii waa kasii jeedaa oo danahooga ayay fiirsanaysaa marka dhalinyartu marka ay kasoo qalinjubiso dabcan waa meesha koobaad oo ugu fiican oo ugu muhiimsan oo halkaa looga shaqaysan karo laakiin waxaa moodaa yani marka itimaam ma siiyaan dhalinyartu taana waxaan ku dhaleecan karaa waa dawladda ayaa ka gaabisay ma laha wax khibrada ma laha cidma howlgelinayso cidna kuma dhiirigelinayso ajaanib baana booska ay ka faa'idaysatay aad baan uga xunnahay marka waxaan jeclaysan lahaa dawladdeeda aan ku bogaadin lahay ku bogaadin lahaa waxa weeye inay arrinta waa gartay ee wax dhalinyarada inta badan ee jaamacadaha soo dhameeya shaqooyinka ee sida beeraha oo kale iyo warshadaha iyo wax soo saarka oo kale inta badan waa ay ka faanaan sidee markaa lagu fahansiin karaa looga dhaadhicin karaa inay dalkooda ay wax u qabsadaan iyagoo inta badan jecel inay xafiisyo iyo meela ay iyagoo maya marka maya sorry maya maya ma jecla kamana faani karaan waayo waa wax lagu faano dalkaga inaa u dhidido waana meesha ugu muhiimsan laakiin dhalinyartu dabcan markay eh, kasoo qalinjubiyaan jaamacadda waxay u baahan yihin training waxay u baahan yihin tababar waxay u baahan yihin in wax loo qabto si mise rol loo qabto waxay u baahan yihin yani waxa weye in meeshii lasoo kormeerayo in qalab la geliyo in la howlgeliyo u baahan yihin xitaa dabcan in waxa weeye la maalgeliyo u baahan yihin Eh, laakiin waxa weeye walaali macaan meesha dowladdii baa ka maqan anigii dabcan hadda igaba soo qaad jaamacadda ayaan ka qalinjabiyey Eh, focuska ama waxa weeye eh, ah, ba- eh, jaamacadda bahasha khusiisaan ka qalinjabiyey waxa weeye eh, agricultureka marka haddii aan ka qalinjabiyo mosti ma aha waxay manjarafad ma iibsan karo eh, agabkii beerta ma heli karo taas waxa weye dowladda waxa weye waa lagu maalgeliyaa oo dala shisheeyaa ku baalkeeya laakiin dana gaara waxaa moodaa meelo kale inay fiirsato haddii aan nahay dhalinyarta waxaanu marka aan jecla hadalka inaan kusoo gabagabeeyo dowladda puntland waa dhaleecaynaynaa waa dhaleecaynaynaa boqolkiiba boqol dhalinyarta ayaa waxaa laga sheegaa laakiin anoo aqoonti waa leenahay laakiin kaarintoodii xagga ayaanu ka baahanyahay taasaa micnahaan ugu borin lahayd inaan u dhididno dalkii waxaweye u shaqaysano taasna waa tan sabab u ah inaan wadano kale u haajirno wadankaana waxay ay u- uga- uga faa'iidaystaan dad kale iyo ajaanib iyo ethoobiyan